إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka busley dowladda federaalka ay ugu dileen ku dhowaad lixdan askari xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa walwal xoogan ka muujiyey geerida taliya liibaan oo ka mid noqday saraakiishii lagu dilay weerarkii deegaanka busley ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa dad rayida ku gumaaday gobolka afdheer oo ka mid a dhulka soomaali galbeed dowladda ethoobiya ayaa doonaysa inay xil u magacowdo cabdi iley si ay ugu adeegsato arrinta qabsashada badda soomaaliya xasarad siyaasadeed oo xooggan ayaa ka dhex qarxday xasan sheekh iyo madaxweynayaashii isaga ka horreeyey taliyaha ciidamada dowladda federaalka ah ayaa safar degdega ugu ambabaxay degmada xaraf dheer ee maalintii shalay kadib markii uu maqlay inay halkaas isaga bixi rabaan ciidamada dowladda federaalka xasan sheekh ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qiimeeyey inay tahay libaax dhaawacan halka isagana ay xarakadu ku qiimaysay inuu yahay tirxi liita oo carafta ku dhinta haweeney ka mida bulshada ku dhaqan gobolka mudug ayaa ka sheekaysay jirdil iyo xadgudubyo ay kula kaceen ciidamo ka tirsan maamulka galmudug kadib markii ay xabsiga u taxaabeen isku soo bax looga soo horjeedo duqayntii diyaaradaha turkigu ay ka geysteen tuulada baqdaad ayaa ka dhacday deegaan hoos yimaada degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in dagaalkii saakay ka dhacay deegaanka busley dowladda federaalka ay uga dileen ku dhowaad lixdan askari waxaa ka waramaya cabdisamed cabdulaahi
war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey dagaal culus oo saakay aroortii hore lagu qaaday saldhig ay askarta dowladda federaalka ah ka samaysteen deegaanka busley ee dhaca nawaaxiga deegaanka jasiira ee duleedka muqdisho sida war-saxaafadeedka lagu sheegay ciidamada la weeraray ayaa ahaa kuwa dhowaan laga soo abaabulay muqdisho si baa layiri ay u dhibaateeyaan muslimiinta saa'imiinta ah ee ku dhaqan dhulka xeebta ah ee ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ee kaabiga ku haya magaalada caasimadda ah ee xamar saldhigga askarta dowladda federaalka ayaa waxaa marqura ku bilowday weerar garbo siman ah oo uga yimid ciidamo ka tirsan milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin waxaana dagaal la socdaya muddo kooban kadib lala wareegay gebi ahaanba saldhigga deegaanka busley taliska ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin wuxuu xusay in weerarkaas kadib uu dhacay dhabagal lala beegsaday kolonyo gurmad ah oo ka soo baxay magaalada muqdisho kaas oo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada baqal iyo xawaalow ee duleedka jasiira waxaana halkaas lagu dilay saraakiishii gurmadka ahayd iyo askar dhowr ah intaa waxaa dheer sida ku cad bayaanka in madaafiic lagu garaacay saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ee afgooy iyo deegaanada jasiira kuwaasi oo damacsana inay gurmud usoo sameeyaan waxaana ay weeraradan geysteen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi khasaaraha nafeed ee cadowga lagu gaarsiiyey weerarkan intaan xaqiijinay waa in ka badan konton iyo toddoba isugu jirta saraakiil iyo askar sidoo kale mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay maxaabiis laga qabtay murtadiinta halka sidoo kale dhammaan gaadiidkii iyo hubkii yiilay saldhigga busley ay noqdeen qaar ay mujaahidiintu qanimaystaan iyo qaar dagaalka lagu gubay dowladda federaalka ayaa weerarkan ku weysay saraakiil uu ka mid yahay liibaan golcod oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidamada boolis militaro oo ay dadka qaar ugu yeeraan ashhaado la dirir taliska ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sargaalkan ku tilmaamay inuu ahaa mujrim ay mujaahidiintu si gaar ah ugu daba jireen kadib markii uu ku kacay falal guracan oo ka dhan ah shacabka muslimiinta ah taasoo ay ugu dambeysay kufsi ay isaga iyo maleeshiyaadkiisii u geysteen dumar muslimaad ah oo ku noolaa deegaanka jilib marko ee wilaayada shabeellaha hoose dilka mujrimkaas ayaa cadaalad iyo labqabowsi u ah shacabkii muslimiinta ahaa oo ay isbuucyadii lasoo dhaafay ku dhibaataynayeen deegaanada xeebta ah ee duleedka muqdisho waxayna digniin u tahay saraakiisha iyo askarta murtadiinta ah inaysan ka badbaadi doonin ciqaabta allah iyo gacanta dheer ee mujaahidiinta si walba way gaadiid gaashaaman iyo difaacyo waaweyn isugu geedaamaan sidaas waxaa lagu yidhi bayaanka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa caddaysay inay u dagaalamayso dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xorayso shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ee ku-ologa ah waxaana ay xarakada mar kale ku celisay dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay haystaan ugu dambeyntii xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ballanqaadaysa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee ka kooban shisheeyaha iyo dhinacyada la shaqeeya ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saarayso sida lagu yidhi war-saxaafadeedka cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed allah keliya u sugnaanayso xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa walwal xoogan ka muujiyey geerida taliya liibaan oo ka mid noqday saraakiishii dowladda federaalka looga dilay dagaalkii busley maxamed cubeed ayaa faahfaahinaya liibaan golcad oo ahaa taliyo ku-xigeenkii ciidamada boolis milataro ee lagu soo tababaray dalka uganda ayaa ka mid noqday saraakiishii dowladda federaalka looga dilay weerarkii cuslaa ee saakii ka dhacay deegaanka busley oo dhaca duleedka magaalada muqdisho liibaan oo ahaa nin caan ka ah dowladda federaalka gudaheeda ayaa waxaa dilkiisa ka xumaaday xubno badan oo ka mid ah dowladda federaalka kuwaasoo barahooda internetka kusoo qoraya erayo ay ku muujinayaan inay maanta ku dhacday musiibo weyn caliyaro oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka banaadir ee dowladda federaalka iyo xubno isugu jira saraakiil iyo ciidamo ayaa muujiyey in geerida ninkaasi ay dowladda federaalka uga dhigan tahay jug culus oo soo gaartay liibaan ayaa bar uu ku leeyahay internetka soo dhigay muuqaal goodi ah oo uu ku sheegayo inay isaga iyo ciidankiisu la dagaalamayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gobol inoo tahay inaan maxalay aan soo dhaqna saq dhexe waxay samayn jireen iyo macnahay ku samayn jireen dowladda dhexe ama ciidanka xoogga dalka ama ciidamada qalabka sida soomaaliyeed taagtigoodii aan la barannay xalay waxaan soo kacnay wakti salaada maqrib kadib ah dhul badanaan soo marnay eriyadii ay joogeen iyo meelihii deegaanka u aheedaan saaka ku soo bilownay morninkii hiirintii salaad subxigii waa soo kalirgaraynay halkaana galka mooyaalaa la yidhahdaa iyo geelfuul marka guul iyo waxaan rajaynaynaa qaranku waa guulaystay ha u baqanina intaan nool nahay balse waxaa saaka miyidkiisa looga cararay deegaanka busley kaasoo ay suuragal tahay in kaamirada alkataib ay soo qabato si la mid ah xasan tuure oo ahaa abaanduulihii iyo taliyo ku-xigeenkii ciidanka loogu yiro danaba liibaan golcad ayaa ahaa nin ay jecel yihiin ciidanka uu hogaamiyo sababtana waxay dad badan ku sheegayaan inuu ahaa nin ciidanka u fasaxo kufsiga welibana isaga ayaa u horkici jiray dhowaan bulshada deegaanka jilib marko ayaa masjid ka habaaray liibaan kadib markii isaga iyo dhowr kale oo ka mid ah ciidankiisu kufsadeen dhowr dumar ah oo welibana hooyooyin u badan saacado ka hor weerarkan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa ku faanay inuu soo hagaagayo ammaanka amniga oo aan marayna maanta in markay wax dhacaan aan dee hebel baa iga dhintay iyo waa la baaba-aydii hadda waxaynu ku yar bedelnay inayn sidii ka soo roonanay waxaad ku garan qalin baa iga maqan iyo maxaan ku dhahaa kombyutar baa iga maqan iyo xaaska ayla deganeedoo fargashigii dahabka hayd baa ka tegayd waxaas marka waxay ku tusinaysaa isbeddelka iyo inaan gaadhnay inaan meel fog ka soo laabanno oo ay taasi keentay amnigii oo wanaagsanaaday inay keentay dareenka noocaas ah sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada ayaan weydiinay farqiga u dhexeeya hadalka ra-iisul wasaaraha iyo dagaalada dhacaya kolley ninka hadalkaas uu sheegayo waa uun dhowr arrimood bay mid tahay inuu qabi yahay waxba aan ogeyn oo isaguba aan fikirin oo waxba aan la socon waaqica mana filaya hadda inuu waaqica hadda uu ka dhacsan yahay mid waa midaas talabaad waa inuu ummad marar habaabinayo oo ummadda rabo inuu siro oo been ka dhaadhiciyo labadaas arrimood baa hadda ugu waaweyn baan isleeyahay wa ilaa waaqica xamar ka jira iyo gobolladaba ay joogaan murtadiintu amni kama jiro tan saddexaad waa inuu yahay qof isagu marka ku fikirayaba isaga uun lafsadiisa waardiyaha laga haayo iyo taangiga uu ku dhuumanayo intaas yaroo isaga la waardiyeynayo inuu amni u yaqaanaan laga yaabaa taana waa suurtagal mar weliba oo ay madaxda dowladda federaalku ku faanaan inay heleen ammaan waxaa dhaca weeraro khasaare badan geysta oo si fiican u soo bandhigaya xaqiiqda dhabta ah
ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ayaa dad riyada ku gumaaday gobolka afdheer oo ka mid a dhulka soomaali galbeed faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed amiin tuulada weedkaal oo hoos tagta degmada baarey ee gobolka afdheer waxaa shalay oo jumco ahayd ka dhacday arrin murugo leh kadib markii ciidamada itoobiya gaar ahaan kuwa liyu boolis ay dad soomaali ah ku dileen halkaas inta la xaqiijiyey ciidanka ayaa lix qof ku dilay bartanka tuulada kadib markii ay dadweynuhu gadood ka sameeyeen odayaal dhaqameedyo xabsiga loo sii taxaabay odayaasha la xidhay ayaa wadaxaajood kula jiray beel ay walaalo yihiin oo degta degmada baarey kadib markii wiil dhankooda ka soo jeeda uu ku dhintay shil mooto labada beelood ayaa ku heshiiyey sida ay shareecada islaamka qabto oo ah inay diyo boqol neef oo geel ah kala qaataan balse waxaa arrintaasi ka war helay maamulka xabashida wakiilka ugu ah dhulkaas waxaa markiiba tuulada soo gaaray guddoomiyaha degmada baarey oo lagu magacaabo cabdinuur iyo xubno itoobiyaan ah waxaana ay labada beelood ku amreen inaysan kala qaadan diyo boqol neef oo geel ah balse loo baahan yahay in ay raacaan diyada uu dhigayo dastuurkooda oo ah siddeed boqol oo birta itoobiyaanka ah odayaasha diyada lahaa ayaa diiday in ay qaataan lacagtaasi aadka u yar oo aan dhammayn diyada waxayna u sheegeen maamulka in ay yihiin dad muslimiin ah oo xaq u leh in ay boqol neef oo geela qaataan arrintaasina waxa ay keentay in ciidamada amar lagu siiyo inay soo xidhaan odayaasha dadka ku nool tuulada ayaa ka gadooday xadgudubka loo geysanayo waxgaradkooda iyagoona dhigay isku soo bax dhagax tuur ah laakiin ciidamada ayaa amar lagu siiyey in ay xabadeeyaan shacabka askarta damiirlaawayaasha ah ee ay ku shaqaysato dowladda xabashida itoobiya ee liyubolis ayaa dadweynaha xabadaha hoos ugu dhigay waxayna goobta dhigeen meedadka lix qof oo isugu jira rag carruur iyo haween sidoo kale waxay goobta ku dhaawaceen ku dhowaad toban kale kuwaasi oo muddo saacado ah laga hortaagnaa inay helaan gurmad caafimaad dayib axmed oo ka mid ah maamulka itoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed kana soo jeeda degmada baarey ayaa sheegay inuu ka xun yahay sida ay wax u dhaceen islamarkaana ay baaritaan ku sameynayaan dadka ku nool dhulka gumaysiga ku jira ee soomaali galbeed ayaa marar badan sida falastiiniyiinta dhagxaan kula dagaalama gumaystaha iyo ciidamada u shaqeeya waxaana loogu beddelaa gumaad aan loogu aabiyeeleynin ma jirto maalin aan dhiig qof soomaali ah lagu daadinin dhulka gumaysiga ku jira kaasi oo sanadba sanadka ka dambeeya lagu deegaameynayo dad kirishtan ah oo u badan qowmiyadda amxaarada laba bilood ka hor amxaarada ayaa magaalada jigjiga ku dhigtay munaasabad ay soo abaabushay kiniisadda waxaana ayse soo sawireen iyagoo magaalada bartankeeda ku dhex maraya calaamada kirishtaanka iyadoo sidaasi ay tahayna dadka soomaalida ah looma ogolo inay diintooda wax ka mid ah ku dhaqmaan xitaa inay diyada waafajiyaan shareecada islaamka itoobiya ayaa doonaysa inay xil u magacowdo cabdi iley si ay ugu adeegsato arrinta qabsashada badda soomaaliya cabdifataax faarax ayaa ka warramaya
cabdi iley oo ka mid ah dadka ugu taariikhda madow soomaalida dhowaana laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada adisababa ee dalka itoobiya ayaa la sheegayaa in xil sare loogu magacaabayo maamulka dhulka soomaali galbeed ay ku shaqaysato itoobiya xogo la helayo ayaa sheegaya in sii daynta cabdi iley uu si kadisa ku go-aansaday abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya wixii ka dambeeyey markii uu muuse biixi ka saxiixday inuu qaato qeyb ka mid a badda soomaaliya majalad lagu magacaabo african intelligency ayaa warbixin ay daawacday ku sheegtay inay heshay xog caddeynaysa in cabdi iley xil looga magacaabayo maamulka maqaarsaarka ay xaruntiisu tahay magaalada jigjiga waxay sheegtay majaladu in cabdi iley uu door weyn ka qaadan karo arrimaha gobolka iyadoo la ogyahay in itoobiya ay ololo ballaaran ugu jirto sidii ay u qaadan lahayd qeyb ka mid a badda soomaaliya itoobiya waxay ka baqaysaa in dagaal toosa ugu bareerto qabsashada badda soomaaliya maadaama ay aada u daciiftay awoodeedii islamarkaana dagaalo ay ka socdaan weli gudaheeda sidaa darteed waxay door bidaysaa inay soomaalida isku adeegsato majalada african intelligency waxay sheegtay in cabdi iley uu saaxiibo badan ku leeyahay maamulada ka jira soomaaliya ay ugu horeeyaan axmed madoobe iyo xasan sheekh sidoo kale waxaa iley lagu tilmaamayaa haddii ay dagaal tagto inuu yahay nin si fudud loo adeegsan karo iley ayaa nin aysan itoobiya weligeed helin isagoo kale waa ninkii u ooyey malas zanaawi markii uu dhintay isagoo ku qaylinayay malas ma dhimanin aabbihii dimuqraadiyadda ayuu ahaa iyo erayo kale oo la mid ah ninkan ayaa ah hirgeliyihii xabsiga jeel ogaadeen kaasoo lagu gumaaday kumanaan qof oo soomaali ah laguna naafeeyey kumanaan kale muddadii uu ku xirnaa xabsiga adisababa waxaa loo haystay kiniisadihii ay shacabku ku gubeen magaalada jigjiga xilligii uu kacdoonku socday iyo mucaaradnimadii uu sameeyey hase ahaatee marnaba looma qabsan xasuuqa shacabka soomaaliyeed maxkamadda itoobiya ayaa laashay dacwadiisa kadib markii uu abay axmed u gudbiyey dalabkaasi si loo sii daayo muddadii uu jeelka ku xidhnaa waxaa aada u yaraaday dagaaladii qabaa'ilka iyo xadgudubyada
xasarad siyaasadeed oo xooggan ayaa ka dhex qaraxday xasan sheekh iyo madaxweynayaashii isaga ka horreeyey waxaa faahfaahinaya maxamed ciise inkastoo muddo sanad ka badan soo jiitamayey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka iyo kuwii hore haddana waxa uu haatan khilaafkaasi maraya meel aad u xasaasi ah iyadoo dhinacyadu ay eedeemo culus iskugu jeedinayaan qalabka warbaahinta shariif sheekh axmed ayaa khamiistii xasan sheekh ku eedeeyey inuu dowladda federaalka haadanka tuurayo waxyaabaha uu ku eedeeyey waxaa ka mid ahaa musuq dhanka qabyaalada ah wuxuuna tusaale usoo qaatay inay meesha ka maqan yihiin laba xildhibaan oo tilmaamay kuwa muhiim ah xilligan waxyaabaha qaar waxaa ka xishoona inaad sheegto hal miaal aan soo qaadana waxaan ognahay dalka muddo dheer wasiir arrimadebeedna ma leh wasiir amnina ma leh weligaa ma isweydiisa maxaa dhacay dal xaaladan ku jira oo aan ognahay amniga dhibaatada ka jirta oo aan ognahay diblomaasiyadda dhibaatada ka jirta inuu bilo iska ahaado wasiir arrimadebeedeed la-aan wasiir amni la-aan sax ma taha maxaase keeni kara muddadaa la waayey oo ku filan oo shaqadaas qaba kara weligaa ma isweydiisa su-aashaas dabcan ma raba inaan hoos sii kabo waxyaabaha kalena waa ka badan yihin waxaan rabnaa marka dastuurka arrintiisa in ay noqoto dastuur hay-adihii loogu talagalay ay ka shaqaynayaan madaxda kalena gaar uga istaagto xasan sheekh ayaa isna shalay ka jawaabay warka shariif sheekh axmed wuxuuna u muuqday nin cadhaysan wuxuu sheegay inuu shariif xaq loogu leeyahay alla hortiis inuu tago baarlamaanka oo uu si dimuqraadi ah ugu soo bandhigo fikirkiisa ku aadan dastuurka iyo dhaliilaha uu qabo mas-uuliyiinta maanta hadlaya qaarkood waa xildhibaano waajib waxaa loogu leeyahay alla hortiis baarlamanka inay inta yimaadaan horta ra'yigooda meesha ay ka dhiibtaan baarlamanna wuxuu baarlaman ku yahay nidaamkiisa inuu raaco nidaam loo doodo leeyahay nidaam go-aanka loo gaaro leeyahay oo maxaan ku irahday loo soo saaro qaraaraad laakiin baarlamanka anigu waa tegayaa waxaan rabaan sheegayaa waxay ila qumanoo fiicanaan sheegayaa waana in la qaataa dhaqan baarlamaanna ma aha dhaqan dimuqraadiyadna ma aha dhaqan maxaan ku irahday fiicanna ma aha mustaqbalka ummadda iyo dhaqanka iyo habnololeedka ummadda iyo sida loo maaraynayo iyo shuruucda lagu hagaayo baarlamaanka federaalka ay kasoo dhex baxdaa jimcihii shalay waxaa magaalada garowe u duulay shariif sheekh axmed iyo farmaajo kuwaasoo la sheegayo inay siciid deni la sameynayaan isbahaysi ka dhan ah xasan sheekh si ay uga hortagaan qorshaha uu xasan sheekh wado oo ah inuu muddo kororsi sameeyo taliyaha ciidamada dowladda federaalka ayaa safar degdega ugu ambabaxay degmada xarar dheer ee maalintii shalay kadib markii uu maqlay inay halkaas isaga bixi rabaan ciidamada dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed qaasim ibraahim sheekh muxiidiin oo ah taliyaha ciidanka dowladda federaalka iyo saraakiil kale uu hogaaminayo ayaa shalay oo jimco ahayd amar lagu siiyey in ay gaaraan degmada xaradheere kana hortagaan in ciidanka halkaas ay ka baxaan xasan sheekh ayaa xoogaa lacag ah oo ari lagu qalo ciidamada taliyaha lala diray waxaana uu ku adkeeyey inaysan dhicin in laga baxo xaradheere si lamid ah sidii dhowaan ciidanka dowladda federaalka uga carareen meelo badan sida bacadweyne iyo camaara muxiidiin iyo wafdigiisa ayaa kulamo hoose la qaatay saraakiisha waxaana ay iska wareysteen xaaladda iyo cabsida laga qabo in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo galaan magaalada xaradheere maadaama ay soo qabsadeen deegaano badan muxiidiin ayaa saraakiisha iyo ciidamada u sheegay in laga warqabaya oo ay gurmad helayaan haddii lasoo weeraro wuxuuna ka codsaday in ay sii joogaan laakiin lama oga in ay dhaqan gelinayaan dalabkaas iyo in kale dowladda federaalka ayaa sanad ka hor sheegaysay inay tirtirayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana waxay xaaladeedu maraysaa inay ciidankeeda ka tuugto inaysan cararin kahor inta aysan imaanin ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qiimeeyey inay tahay libaax dhaawacan halka isagana ay xarakadu ku qiimaysay inuu yahay tirxiliita oo carafta ku dhinta muxusin xasan ayaa ka waramaya madaxweynaha dowladda federaalk ayaa khudbad uu jeediyey ku sheegay in ay dowladdiisa weli dagaal kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli la og yahay in ciidamadiisa dib looga qabsaday deegaano iyo degmooyin ay tageen xasan oo aanan weli ka hadal weerarkii dhowaan ka dhacay meel dhowr tallaaba u jirto madaxtooyada oo ah hotel s y l ayaa xarakada shabaabul mujaahidiin ku qiimeeyey inay tahay libaax dhaawacan isagoo dhanka kale muujiyey baqdinta ku haysata dowladdiisa magaalada muqdisho maxaa la dhihi jiray libaax dhaawacan laguma haysto muxuu ahaaye ardaagaaga soo ma ahayn lama soo gashado nabad qof cabsanayo qof ma ah qof cabsanayo argagaxsan oo kii inta kusoo fiiriya taleefon asoo ku hadlay kusoo fiiriya is leedahay nolol ma aha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankeeda xasan sheekh iyo dowladdiisa ku qiimeysay cayayaanka la yidhaahda riibida sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in dowladda federaalka ay la mid tahay xasharaadkaasi wuuna sababeeyey waxaa soomaalidu waxay tidhahdaa riibigeeda ma daaqo lagamana daaqo riibiga xasharaadka la yidhaah wuxuu ku dhintaa sagaal maalmood roobku markuu da-sanaaduu dhintaa waxaa dilaya ubaxa soo baxay caaftiisaa dilaysa nimankaa marka waa riibiyoo kale ma dhisi karaan dowlad soomaali anfacda nin murtada oo raayo gaala ama raayo ajnabi xambaarsano dowlad soomaaliyeed ma dhisi karo dowlad soomaaliyeed waa dowlad islaami ah waa dowlad dadka caqiidadiisa ka tarjumaysa ma keeni karaan war waa la keenaya meel iga fadhiisana kaa yeeli maayaan waa riibigeeda ma daaqo lagamana daaqo midda kale waxuu ku dhimaaba in shareecada la xukumo waa inuu ku dhimaayo sidii riibigu oo ugu dhimanayo carafta ubaxas oo ugu dhimanayo ayay waxay uga dhimanayaan kitaabka ilahay sunnada nabiga in la xukumayba ku dhimayaanba sidoo kale sheekh yuusuf kaba ku tukade ayaa dowladda federaalka ku qiimeeyey inay la mid tahay tixiriga
tixriga waxaa ka mid a mid haddii biyo daahira oo nadiifa oo mayusxaa la dhexgelsho ku dhimaayo haddii masqul la geliyana ku noolahayo ku badaay nimankan waa tixrigaasoo kale macnaha dowladdan kudaafadda ah oo masiirkoodu yahay in ummaddan macnaha qoray la isugu dhiibo oo masiirkoodu yahay in ummaddaanu ay baaba'da kayaankeed oo baaba'o dowladdaas inay ku dhex noolaadaan ayay rabaan laakiin dowlad nadiifa oo ilaahay raalli ka yahay oo dadku ay ku walaaloobaan ee raas kasbooni raas casayre iyo intii soomaaliya degan tahay midaysa ee kitaabka ilaahay lagu madoobay ee xaakimku ilaahay yahay ee sharcigu kitaabka qur-aanka yahay ma qaadan karaan markaa qiimaynta labada dhinac waxaa laga dhadhansan karayaa halka uu mid weliba hamigiisu joogo iyo sida ay ugu kala horeeyaan hadalka iyo xikmadda haweeney ka mid a bulshada ku dhaqan gobolka mudug ayaa ka sheekaysay jirdal iyo xadgudubyo ay kula kaceen ciidamo ka tirsan maamulka galmudug kadib markii ay xabsiga u taxaabeen cabdiraxmaan bedar ayaa ka waramaya
xabsiyada ay gacanta ku hayaan maamulada uu shisheeyaha dalka ka dhistay iyo dowladda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa waxay dhibaatooyin farabadan ku hayaan dadka soomaaliyeed ee sida dulmiga loogu soo xidhay xabsiyadaas haba ugu darnaadan haweenka wajahaya xaaladda xabsiga haweeney ka mid a bulshada ku dhaqan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa waxay sheegaysaa in ciidamo ka tirsan dembi baadhista gobolka mudug ay xabsi ku yaalo gobolka u tixaabeen xilli ay ku sugneed gurigeeda oo ku yaalo gobolkaasi waxay sidoo kale sheegtay haweeneydani intay xabsiga ku jirtay in ciidamadii ku sugnaa xabsiga ay kula kacayeen jirdil iyo garaacis hooyadanay sida arxandarada ay u dhibaatayeen askarta dowladda federaalka ayaa waxay sidoo kale sheegtay in habeenada qaar ay kusoo qarwi jirtay garaacistii iyo jirdilkay u geysanayeen ciidamada waxay intaa ku dartay inuu indhaha ka daawanayey sargaalkii ugu sareeyey ee ku sugnaa xabsiga intaasee idhada ku jiray habeen walbaa layla bixi jiray intaan galmudug joogay intaa siinay ku jiray siinay maaqaan adugu meesha meelahaas ku jira inta hadba been lay geynayey hadba guryaha cidlaabaa lay geynayey biyahaasaa lagu daldalayey bacdaasaa la ii gelinayey godbaamada lugaha la ii gelinayey maryihii baa layga dhigay xijaabkii o dhan baa layga tuur xagga layga dhigay marka maama ma dareeni jirin aniga ma garani jirin aniga shabaab baana ahayn kabana mid ahayn weligeena uma tegin weligeena ma arkin kiliibyada hadda layga duubana wax qasab iyo dhibaato laygu sameeyey oo siay dhiidan aniga biyo afar iyo labaatanka sac biyaa laygu qarqin jiray habeenkiina waa layla tegi jiray biyaa laygu qarqin jiray subaxdiina waa lay keeni jiray wax alla waxaan arkana weligeena maxkamad ma tegin wax kalena ma tegin wax alla waxaan arkana waxay sheegtay inay mararka qaar qirana jirtay wax aysan ogeyn iyadoo u adkeysani weysay xanuunka jirdil ay kula kacayaan askartani markii dhibaatadooda iga badatay baan haa wax walba iska lahaa si macnaha dhibaatada iga fududaa maba ka aqoonba waxaan doona isaga hadlayay asaga keliya maahayna kumanaan qof baa ii timid keligiis ma ahan keligiis ma ahayn in badan baa ii timid oo kale oo tirada ka badan madaxaygu waa qamaansanaa qaar baa xataa idhahayay ma waalan tahay maxaa dhisdaji qaar baa idhahayay xataa qaar galmudug ka yimid miya qaar kaloo halkan jooga miya wixii oo dhan kumanaan baa saa u yaacaysay shacabka muslimka ee soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo magaalooyinka ay ka arimiyaan maamulada shisheeyaha dalka ka dhistay ee dowladda federaalka ayaa la kulmaya dhibaatooyin kala duwan oo iskugu jira dil dhac iyo boobka hantidooda iyo in xabsiyada loo tixaabo dadka ay ka muuqata sunnada
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan isku soo bax looga soo horjeeda duqayntii diyaaradaha turkigu ay ka geysteen tuulada baqdaad ayaa ka dhacday deegaan hoos yimaada degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya maalintii shalay oo jimce aheyd deegaano iyo tuulooyin ku yaala shabeellaha hoose ayaa waxaa ka dhacay isku soo baxyo looga soo horjeedo xasuuqii diyuuradaha turkiga ay ka geysteen tuulada baqhdaad oo kaabiga ku haysa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose meelaha dibadbaxyada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah deegaanka doonburaaleh oo ugu dhow degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo ay kasoo qaybgaleen dad aad u badan oo iskugu jira culimaa uddiin odayaasha dhaqanka waxgaradka deegaanka haween iyo caruur kuwaasoo wejiyadooda laga dheehanayay sida ay uga xun yihiin xasuuqaasi warbaahinta islaamiga alfurqaan ay u warameen qaar ka mid a dadkii kasoo qaybgalay banaanbaxa kuwaasoo si kulul kaga hadlay gumaadka indhala-aanta ah ay geysatay dowladda turkiga anigu waan maantay oo deganahay degmada doonburaale waxaan ugu qiiranaynaa oo ugu waaranaynaa in dadkeena muslimiinta lagu laayay tuulada baqdaad waxaana la garabsanin waxaana la geysinin waxaa lagu dagaalama lagu laynaa oo salaada qaraarihii loo taagan ayaa duqeeyay cadowga xoralka ah oo loo yaqaano turki oo diyaarad hoor ku laayay ikhwaani waxaad ogaanaysiin maantay oo gaalada in oo ku inaka xunnahay oo shacaarkeena oo muujinayno oo anagu aroonaynaa dadkayna muslimiinta ah oo ilaahay tabaaraka watacaala uu ku tilmaamay inama almu'minuuna ikhwa faaslihuu bayna ikhwaykum oo alla tabaaraka wataala ku tilmaamay waxaan ugu caroonaynaa oo ugu qiirinaynaa oo dadkeena la laayay oo dee xaqdaro loo laayay oo meedug maas meedugku shahiideen ayagoo salaada taraabiya ku jira oo dukanayo oo la laayay ayaan u qiirinaynaa anigu ah maxamed axmed muuse gaalaa gaanashihnunu in un dagaal diyaarisa kan maadaama dhow ekan dadway kan walaala harin oo ha hiimin dhow ahee lahaw ekan walaalaha lahawan ha yarna unii lahawsan insha allah ilaahay baan us ballan qaaday unada ma hardhaag wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin ilaahay baan us ballan qaaday insha allah muslimiinan in oo arrin akaadis dhagaha jalaf asnaad in takunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kama ta'lamuuna wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun muslimiin dhawarka sidasaan heeshi gaalaasaan ha heeshi ha adkaawsadan lahaw akasan yariimata habadna usi yariimnaa insha allah gaalada gaalaati turka inaana gaanashiininu duulaan akid wadanun ha qaadiyaban insha allah si degdega ka nugu nacsanayna anigu alabna dhow asriya idugani honidina ani doonay oo laku dugay magaalada bagdaad mas-uulo dhow degmada abgobaala dhowaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga gaar ahaan daroonta lagu magacaabo bayrakhtar t b two ayaa xasuuq aada u foolxun ka geysatay tuulada baqhdaad halkaasoo ay ku baaba-een dad rayid ah oo xilligii la beegsanayay ku sugnaa masjid ku yaala tuulada oo xilligaas ku oogayay salaada taraawiixda
warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa